halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo soddonka mitrban hirarka efemyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa roornimo khamiisa bisha oktoobarna waa kow sanadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa si wada jir idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo falastiin axmed iimaan markabka jarmalka ahaa gudaha ay geeyeen kombyuutarkay igu celiyeen ilaa amarkasmsi waabay diyaaray heedgeeda waa ii fuudeeyey sidii aan ku dhalay inkii way habeeyeen rurkii waxay ka jareen aniga waa ii nabay si fiican iila dhaqmeen maxuu ahaaye tii maalinteeda cunugta waa soo soconay adii sideed saaca malaan talyaaniga imaanay
taasi waxay ahayd raxmo cali oo ah gabar iyada oo tahriibaysa ku dhex umushay markab dagaal oo ay leeyihiin ciidamada badda ee jarmalka waraysi ayaanu idinkaga haynaa qodobada kaleed barnaamijka saakii caalamka ku maqni doontaan waxaa dhegaystayaal ka mid a maxkamad ku taala dalka kenya oo go'aan maanta ka gaadhaysa shaqa joojin ay macallimiinta kenya wadeen ruushka oo duqeeyey dalka siiriya qodobadaas iyo kuwo kale aad ku maqli doontaan barnaamijka saakii caalamka marka horese warkii caalamka wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter ayaa sheegay in duqaymaha xagga cirka ruushka uu ka wado dalka suuriya laga yaabo inaan lagu qaadin ururka isis ruushka ayaa bilaabay inuu duqeeyo meelo u dhow magaalada xumus sida laga soo xigtay sarkaal maraykana shalay galab ayaa shir uu qabtay kadib waxaa wasiirka gaashaandhigga maraykanku ku celiyey in maraykanka uu sii wadi doono duqaymaha uu isbahaysiga uu hogaamiya uu ku hayo ururka isis ee ku sugan dalka suuriya iyadoo maraykanku ka dhaga adeygayo codsiga ruushka ee odhanaya in dayuuradaha maraykanku ay ka fogaadaan hawada suuriya wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in ruushka iyo maraykanku ay sida ugu dhaqsaha badan u kulmi doonaan iyadoo laga yaabo in khamiista maanta ay sarkaan si looga fogaado isku horimaad labadooda ka dhexdhaca dalka suuriya gudihiisa ciidamada gaarka ah isbahaysiga ay dalka afghanistan ku sugan ayaa la kulmay khatar uga timid dagaalyahanada daalibaan kadib markii dagaal culusi uu ka dilaacay waqooyiga dalka afghanistan kadib markii magaalada kundus ay qabsadeen maleeshiya markaasi ka tirsan daalibaan afhayeenka ciidamada maraykanka coronel brian tribus ayaa u sheegay v o e da in shilkani uu dhacay aroortii hore ee shalay oo arbacada ahayd meel u dhow garoonka diyaaradaha ee kundus markaasi oo la taliyaal ka tirsan ciidamada isbahaysiga oo ay ku jireen saraakiil maraykan ah ay markaasi la kulmeen weerar ay soo qaadeen ciidamada daalibaan waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka maraykanka ay soo qaadeen weeraro cirkaasi ay meesha uga saaraan khatartaasi iyagoo qaada laba weerar oo kala duwan si ay u caawiyaan ciidamada amniga ee afghanistan hay-adda sirdoonka afghanistan ayaa sheegtay in weerarkaasi xagga cirka lagu dilay guddoomiyihii daalibaan u qaabilsanaa kundus iyo shan iyo toban ka mida maleeshiyaadka daalibaan balse daalibaan ayaa sheegaysa in aan la dilin ama weerarkaasi aan lagu dilin guddoomiyihii kundus mulla cabdulsalaam aqunda waxaana ay soo geliyeen website ama bog ay leeyihiin codkiisa oo duuban
madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas ayaa arbacadii shalay qaramada midoobey u sheegay in falastiin wixii hadda ka dambeeya ayna u hoggaansamayneyn heshiiskii oslo oo hadda labaatan sano jirsaday kaasoo israa'iil lagula jiray qaramada midoobey ayaa ugu qaramada midoobey ayuu ugu yeeray in dadka reer falastiin ilaalo caalamiya la siiyo master cabbaas ayaa dowladda yuhuudda ku eedeeyey inay sii dayso inay sii dayso maxaabiista reer falastiin halka ku celiya dhegeystayaal master cabbaas ayaa dowladda yuhuudda u sheegay inay sii diso maxaabiista reer falastiin iyada oo weliba deegaano cusub ka samaynaysa daanta galbeed iyo bariga magaalada qudus waa digniintii ugu adkeyd ee ku saabsan inuu soo afjarayo wada shaqaynta israa'iil la leeyahay hase yeeshee waxba kama uuna sheegin wada shaqaynta xooga amniga ee falastiin iyo ciidamada israa'iil ee daanta galbeed kuwaas oo ay kaga hortegi jireen cadowga ay ka midaysan yihiin ee xamaas hadalka cabaas ayaa keenay falcelin deg dega oo ka timid ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu master netanyahu ayaa sheegay in hadalkaas cabaas sida uu hadalka u dhigay uu ahaa hadal khiyaamo leh islamarkaasna dhiiri gelinaya wax kicin iyo burbur bariga dhexe ka dhaca
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington midooda yurub ayaa dhowaan sheegay in ay howlgalkooda ka dhanka ah dadka muqallisiinta ah ee dadka tahriibiya ay ugu magac dari doonaan sofia howlgalkaasi oo bilaabanaya toddobada bisha oktoobar haddaba waa tuma sofia sofia ama safiya waa gabar ku dhalatay markab ay leeyihiin ciidamada badda ee jarmalka v o a ayaa waxaa u suura gashay inay waraysi gaara la yeelato hooyada sofiya oo lagu magacaabo raxma abuukar cali raxma waxay ku sugan tahay xero qaxooti oo ku taala dalka jarmalka qadka telefoonka ayaan kula xiriiray ugu horeynna waxa aan weydiiyey sababta ku qasabtay in ay soo taxriibto
lahabaay wadankiiba abnid daro oo aragta kawarqabta macnaha shaqo xumo nolol xumo ilmihii waxbarashadaan iiga dhacday haddana ilmihiyga oo laba bah kala ahaayeen wallaahi kullay hooyo waxaa isiri ma ilmihii macnaha waxbarasho la-aantii iyo wixii xamil waayey sasaan usoo baxa marka iyo ilmihii noloshoodii
marka safarkaagi see ku bilowday ilmahaagi yaa uga soo tagtay qaabkee magaalada muqdisho ilaa meesha aada joogto sidee ku timid
wallahi ilmihayga magaalada muqdisho waxaan kasoo baxay ilmihayga waxaan kusoo dhaafay ayeydood oo kuwa labada kaloo yaryarna aabahood inta rooroona ayadood aan kusoo dhaafay waxaan kasoo baxay magaalada muqdisho anoo shan bilood inay bishi shanaad aheed aan jeclahay bil waxaan usoo socday dhulka waxaan kusoo aaday roob dhooqo adiga xili roob ay tahay adiga arti sababo ilaa muqdisho bilaan usoo socday wajaaraan waxaan kusoo nastay shan habeen
haya
marka markaan usoo socday arisabadaha nimid arisabada hal habeen aan seexday habeenkii labaadba magafaan isku soo biibay
haya
isla habeenadii daljaacisa aan helay horaan usoo baxay safarkaygaan hore usoo watay ilaa meeshaan rabay libiya aan ka imaado baa suudaan aan soo marnay libiya aan imaanay adiga ilaa bilood magafay waa kasoo baxay intii doontii wixii la raacay haddana waxay igu qaadato laba bilood oo kale adi bilna waatan soo socday waktigi saasooba igu soo dhamaaday sooma
marka dhulka markaas soo maraysay ma lugeyneysay mise marna baabuura raacaysay marna waa la lugeynaya see kusoo yani waa barnaamij waa barnaamij isku xiran oo hadda sida hore maaha ethoobia minka kaasoo wado habeen dhanaa la lugeynaa taasaa ugu daran oo laba iyo tobanka habeenkii waa soo lugeynan ilaa waaga ka baryo
xaggee marka lugtaas ku tagteen
lugtaas waxaan ku imaanay suudan waxaan kasoo bilownay arisababo ethoobiyan kasoo bilaabna ethoobiya
ha marka markaad suudan timid ilaa libiya haddana see ku tagteen
ilaa libiya waxaan ku tagay gaariyaalaa noo diyaarsanaayeen meelaa nala geeyey dharkaa nala ka bedelay laba neefaa naloo qalay cabdibila nala soo saaray cabdibilihii adila waxaan soo soconay afar beri wuxuuna keenay xadka libiya waxaa noo saarnay biyo waxaa noo saarnay cabitaan wax walbay noo soo saareen gaariga waxaa imaanay afar beri kabacdi xadka libiya markaan xadka libiya imaanay gaariyaalkan lagu soo wareejiyay haddana haddana saddex beri aan usoo soconay sabha meela dhahaaya imaanay sabhadii aan kasoo qaaday habeenkii adiga maalintii dambo camalan waxaa imaanay meel guri ahoo meesha lacagta lagu dhiibo dadka lagu xareeye
marka markaa halkaasi timid iyo markaad doonta soo raacday maxaa u dhexeeyay maxaase la sameynaya muddadaas
wallahi waxaa udhexeeya caadi meel isaga xiranta qofka lacagtiisa bixiya gaariyaa loo keena gaariyaa lagu qaadaa adi lacagta markaa dhiibtaba gaariga hadii lagu qaado guriyaa lagu geynaa guri kale lagu sii geynaa adi xeebtaa lagu sii dhaweynaa dhowr cabdibila lagu saaraa marba cabdibila mar gaari dheer marba adiga ugu yaraan toban gaari aan soo raacna markaas oo aan kasoo baxna magafo markaas meeqa biloodaa tahay marka aada libiya dhexdeeda safarkaas ku sameyneysid libiya dhexdeeda waxaan ahay lix biloodaan ko aan ahay laba bilood waxaan ku jiray magafe lix toddoba sideed inta kalena waxaan ku dhamaystay meesha doonta laga soo raacaya iyo qaabka doonta loo soo koraayo marka doonta markaa soo koraysay wax walwala ma ka qabtay adoo xaamilo ah ilmo kasoo tegay doon soo raacaya sidee dareenkaagu ahaa
wax walwal ee ma qabin walaahi geeri nololba diyaaraan u ahay oo yacni waa soo habeenkana waa la ziyaarinayay safaa lagu jiri dadkaa la tirinayay gaariyaa laigu soo qaaday maasha allah shirkaa laisoo saaray xeebtaa nala keenay adiga waxay noqotay labaiyo tobankii salaadka waxay noqotay qofka ugu dambeeya doonta soo kor anigaan ahay sidii aan doonta kusoo raacna markaan doonta koraan dawaqay oo inaa isku qabsaday adiga adiga sideed saac maray tahay oo cadceed horta iyo biyaha lagaacooda waxaasi waa naga dhidaayen markabkaas ishelnay ingiriiska eh markabki marka markabka see isku hesheen maxaa idinku dhacay markaad doonta soo kortay markaas sagaal bilood aad tahay aad doonta soo fuulaysid bishii tobnaad ayay dhalatay wax sagaalkiyaa ku dhamaaday doonta maalin sabdi subaxdii aan soo raacay axad isniin waa dhal rabaaba marka doonta markaad soo korteen ilaa iyo inta markabka ingiriiska a is arkaysaan muddo intee la egaa udhexaysa waxa u dhexaysa toban saacadood
marka toban saacadoodaa badda kusoo jirteen ma doontiiniyaa marka wax dhibaato ah ku dhacday
wax dhibaataa kuma aysa dhicin doonta bacay ahayd maba soco karinba in maraakibta iska hor imaado waaba loogu talagalo yacni doonta yala maba aysan hayn haddii aana markabkaas heli lahayn basheeda ahaa lahayd marka markabka markuu idin arkay muxuu idiin sameeyey markabka markuuna arkay dooma saddex doonaan ahayn oo doontii naga horreysay u tagay doontii kale u tagay wuxuu dhaha waa badbaadaysiin markaan waan ka bacdi balaayo ma jirto meeshiina taagnaada
adiga marka markabka ingiriiska markaas soo kortay markaas ma foolaa ku haysa
waxa foolay ma aysan laakiin dabaqsanaan iyo tabardarre iyo daruuf iyo dhib la iska keehaay maane macnaha xanuun oo fool ahoo kasaaya ima uysan haynin markabka ingiriiska biyo ay siiyeen meel ay seexiyeen way baarbaareen habeenkeednaan soo soconay maalintii shan saac ay lagu soo wareejiyeen markabka jarmalka eh jarmalka qofka koo lasoo dejiya aniga ah anigo dhan waa dabaqsanaay faleed bay igu sireen meel ay seexiyeen maalintoo dhan meelaan jiifay habeenkii xoogaa markaan roonadaan banaanka usoo baxay intaasna tabardarro maaana wax kale aysan yahaynin nafaqa darro
haye marka goormaa foosha ku qabata foosha banaankan soo jiirtay waxay qabatay toban saac oo habeennimo adiga toban iyo koo saacna waaba dhalaba toban saac markayse xanuunkii qabtay dhakhtaradiyaan u sheegay gudahay geliyeen combyuutaray saareen waxay dhaheen ilmaha weli koray jiraan sooma deganin laakiin italian beri tegaynaahay waa kaasa waa arkaynaa ila isla markiiba waaba dhal rabaaba soomaa hay marka markabka jarmalka dushiisay ku dhalatay gabadha markabka jarmalka haa gudahay geeyeen combyuutarkay igu celiyeen ilaa amarkiis cunugsi waabay diyaaray ahayd bila waa ii fudeeyey
taasi waxay ahayd raxma abuukar cali hooyo ku umushay markab uu leeyahay ciidanka jarmalka dushiisa iyadoo dhashay gabadh lagu magacaabo safiya amaba sofiya looguna magac daray howlgalka ka dhanka ah dadka wax tahriibiya ee badda mediterraneanka halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington aan idhaahdo inay u warramaysay falastiin axmed iimaan subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal macallimiinta kenya ayaa waxaa muddo bil ku dhow ay ku jiraan shaqo joojin iyagoo dalbanaya in dowladdu ay mushaharkooda u kordhiso konton ilaa iyo lixdan boqolkiiba sida ay amartay maxkamadda sare laakiin maxkamad kale ayaa iyaduna amartay in la hakiyo shaqo joojintaasi maanta oo khamiisana la filayo in go-aanka u dambeeya laga gaadho wariyaha v oda jill greg ayaa warbixinta nooga soo diray nairobi ibraahim xasan daanduray ayaa inoo soo koobaya macallimiinta iyo ardada kenya ayaa waxa ay ka sugayeen natiijo ka soo baxda dhegeysiga maxkamadeed ee doodaha xiriirada shaqaalaha taasi oo la filayay inay soo afjarto shaqa joojinta iyadoo dhanka kalena ay sheegeen in shaqa joojintu ay sii socon doonto kaasina wuxuu ahaa akelo missouri oo ah xogayaha guud ee xiriirka shaqaalaha ee kubed xogayaha guud ee xiriirka macallimiinta ee kenya wilson succession ayaa waxa uu isaguna xubnihiisa faray isla talo taasi la mid a ma aha culunsae ruuqad oo wax adaga waa sahlan tahay kadibna waxay ka dhigan tahay in macallimiinta ay gebi ahaan sii wadi doonaan shaqo joojinta ilaa khamiista oo talooyin la siin karo khamiista iyo wixii ka dambeeya mar haddii aynu doodaheenna u gudbinay maxkamadda washington odhiambo waa macallin isagu dhiga suugaanta englishka waxaana uu ka mid ahaa macallimiintii isniintii tagtay maxkamadda isagoo sheegay inuu taageersan yahay mushaar kordhinta ay soo amartay maxkamadda sare way adkaan doontaa in macallimiinta qasab shaqada lagu celiyo iyadoo aan loo hayn hab saxa oo qeexan iyagoo doonaya inay helaan abaalmarinta sababtuna ay tahay aan dhihi karo waaba la abaalmariyey madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa hore u sheegay in dowladdu aanay haysan lacag iyadoo guddiga adeegyada macallimiintana uu rafcaan ka geeyey amarka maxkamadda ka soo baxay henry jenga oo ah bare wax ka dhiga dugsi hoose ayaa arrintaasi walaac ka muujinaya xukuumadda waa mid aan cadaalad ahayn waxaan u malaynayaa in tani ay u samaynayaan xaasidnimo iyo xumaan wuxuu ka hadlayaa ku dhowaad bilyano laabtoobyo ah ayaa dugsiga jooga oo laabtoob wax ku dhigaya maxaan hadda lacagtu isticmaali weyne markaa kadib markii waxagaagaana ay markaasi keeni karaan laabtoobyada
aad iyo aad buu mahadsan ibrahim xasan daandure oo noo soo koobaya warbixintii wariyaha v o da jill greg uu nooga soo diray magaalada nairobi haatanna new york shirka toddobiyo soddonaad ee qaramada midoobay ee arrimaha xuquuqda aadanaha soomaaliya ee lagaga hadlo kulanka sanadle golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobey ayaa arbacadii shalay ka barbardhacay shirka golaha guud ee qaramada midoobey ee hadda ka socda magaalada new york shirkaasi ayaa lagu sheegay in weli soomaaliya ay ka jiraan xadgudubyo xuquuqda aadamaha loona baahan yahay in dowladda laga caawiyo sidii ay dhismaha hay-adaheeda dastuuriga ah uu dhisan lahayd nabaddana ay ugu xaqiijin lahayd si wax ugu qabato amaba ugu hirgeliso ballanqaadyada dhinacaasi ku aadan ee horey ay shacabka ugu gashay waryaheenna maxamed colaad xasan oo new york hadda ku sugan ayaa warbixintan kooban halkaasi nooga soo diray master bahama inyanduga oo ah qabiir madax bannaan oo dhinaca xuquuqda aadanaha ah oo isku soo duway warbixinta sanadlaha ah ee soomaaliya ee xuquuqda aadanaha ayaa warbixintiisa ka hor aqriyey kulankan golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee ka barbardhacaya kulanka golaha guud ee magaalada new york waxa uu sheegay in laba booqasho uu ku tegay soomaaliya uu soo ururiyey warbixintan muujinaysa in weli ay kasii socdaan soomaaliya xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo ay geysanayaan kooxaha xag jirka ah iyo dhinacyada hubaysan oo amisomna ay ku jirto dhinacyada ku eedaysan dilka dadka rayidka ah waxaa soo kordhaya buu yidhi warbixinada isoo gaaraya ee sheegaya in amisom ay dil u geysato dad rayida waxaana ku buurinayaa buu yidhi inay arrinta baaris daacada oo dhaba ku sameeyaan kuwa dembiga lagu helana la hor keeno sharciga buu yidhi waxa uu xusay in duuga faquuqa lagu hayo dadka laga tirada badan yahay iyo dadka lixaad kala ee soomaaliya waxaa kaloo uu ku eedeeyey dowladda soomaaliya maamulada somalilan iyo puntland inay sanadkan xadgudubyo u geysteen wariyaal iyo goobo warbaahineed masrinduugo ayaa hoosta ka xariiqay in horumarinta difaaca iyo dhowrista xuquuqda aadanaha ee soomaaliya lagu gaari karo oo keliya in taageero loo fidiyo hay-adaha dowladda soomaaliya waxauu yidhi taageero farsamo kobcinta awoodda iyo taageero dhaqaale oo la siiyo hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa muhiim u ah buu yidhi gaarista dhowris xuquuq aadane oo wanaagsan oo soomaaliya lagu soo dabaalo afka dowladda soomaaliya waxaa ku hadlay xuseen cabdi oo khudbadiisa faransiis ku jeedinayay lagana turjumayey waxauu sheegay in dowladda soomaaliya ay qaaday tallaabooyin ku aadan horumarinta xuquuqda aadanaha ee soomaaliya oo ay heshiisyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ay badankood saxiixday laakiin xoojintooda ay u baahan tahay taageero maadaama ay dowladdu tahay mid dhaqaale ahaan tabar daran oo ka soo kabanaysa burbur muddo dheer uu dalka ku jiray waxaa sidoo kale kulankaasi ka hadlay warbixintana soo dhoweeyey wakiilo ka socda midowda yurub midowda afrika jaamacadda carabta iyo ururo kale oo caalami ah maxamed colaad xasan v o a new york
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington dowladda ruushanka ayaa hadda wada duqeyn xagga cirka ah oo ay ka geysanayso gudaha dalka suuriya weerarada ayaa arbacadii shalay bartilmaameed sida goobo ka mida magaalooyinka xumus iyo xamaa ruushanka ayaa sheegay in uu la dagaalamayo ururka isis hase yeeshee wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka iyo ururada xuquuqda aadanaha ee suuriya ayaa sheegay inaanay weli caddayn in arrintu sida ruushanku u sheegaya ay tahay wariyaha v o e da kaarla pap ayaa warbixintan noo soo dirtay maxamed cabdisandheere ayaa soo koobaya wasaaradda gaashaandhigga ruushka ayaa soo bandhigtay video lagu sheegay weerar lagu qaaday ururka isis ee ku sugan dalka suuriya hase yeeshee hay-adaha xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in weerarada xagga cirkaee ruushku ay dileen ugu yaraan soddon qof oo shicib ah kuwaasoo ku sugnaa goobo ka ag dhow magaalooyinka xumus iyo xamaa magaalooyinkan ayaanan gacanta ugu jirin ururka isis hase yeeshee waxaa xukumo mucaaradka qunyar socodkae suuriya wasiirka gaashaandhigga maraykanka ashton carter ayaa sheegay in falka ruushka uu yahay mid iska hor imanaya falkan uu ruushku qaaday waa midaan hagaagsanayn natiijo xunna uu ka dhaxli doona ayuu yidhi ruushka ayaa ku adkaysanaya in arbacadii shalay u garaacay qalab milatari oo ururka isis uu leeyahay iyo weliba goobo iyo baabuur milatari wasiirka arrimaha dibadda ruushka sergey lafrof ayaa arrintaasi ka hadlay wax walba waxaa sheegay wasaaradda gaashaandhigga ruushka ha ka dhegaysanina bentagonka wax ku saabsan duqaymaha ruushka ayuu yidhi isfahamwaaga ruushka iyo maraykanku waxa uu bilowday ka hor intii ruushku uuna bilaabin duqaynta hawada sida laga soo xigtay sarkaal maraykana jenaraal ka tirsan ciidanka ruushka ayaa waxa uu galay safaaradda maraykanku uu ku leeyahy magaalada bakhdad waxaana uu sheegay in duqaynta ruushka ee suuriya ay bilaaban doonto maraykankana ka codsaday in hawada suuriya uu ka joogo wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter ayaa arrintaasi ka hadlay Well, you're right. I have been dealing with them for a long time, and this is not the kind of behavior that we should expect.
kani ma aha nooca habdhaqan ee aannu ka filaynay ciidanka ruushka ayuu yidhi hase yeeshee xubno ka tirsan jamhuuriga oo dhaleecaya siyaasadaha madaxweyne obama ayaa sheegay in habdhaqankan ruushka la fili karay marka la eego istaraatiijiyadda madaxweyne obama ee gobolka bariga dhexe senator john mccain oo ka tirsan jamhuuriga ayaa arrintaasi ka hadlay This administration has confused our friends, encouraged our enemies, mistaken an excess of, par- of caution for.
maamulkani waxa uu jahwareeriyey saaxiibadeen waxa uu dhiirigeliyey cadowgeenna waxaana uu ku khaldamay taxadar badan iyo is-ilaalin keentay in tallaabo uu qaadi waayo burburkii ka dhashay siyaasadaha maamulkan ee bariga dhexe ayaa keenay in valadimir putin uu meesha soo galo ayuu yidhi dadka siyaasadda suuriya falanqeeya ayaa sheegay in tallaabadan uu ruushku qaaday ay keeni karto in dalalka sida sacuudiga iyo turkigu ay iyaguna qaadaan tallaabooyin ay ku barxayaan falkaasi ruushka chris kosak oo ka tirsan macadka daraasaadka dagaalada ayaa arrintaasi ka hadlay waxaa laga yaabaa inaad aragtid dalalkan oo kordhiyey dadaalada ay ku taageerayaan dadka ay suuriya ku leeyihiin si ay uga hor yimaadaan waxa ruushku uu suuriya ka samaynaya ayuu yidhi wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ee pentagon ayaa sheegtay in isbahaysiga maraykanku uu hogaamiyaa ay sii wadi doonaan duqaynta xagga cirka ay ku hayaan ururka isis ee ku sugan dalalka ciraaq iyo suuriya warbixintii waryaha v o eda carlo pap waxaa noo soo koobayay maxamed cabdi sandheere halkaad kala socotaana waa v o e washington haye sandheere qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dhegeystayaasha aan mar kale dib u xasuusino
falastiin ee wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka ashton carter ayaa sheegay in duqaymaha xagga cirka ee ruushka uu ka wado dalka suuriya laga yaabo inaan lagu qaadin ururka isis ruushka ayaa bilaabay inuu duqeeyo meelo u dhow magaalada xoms sida laga soo xigtay saraakiil maraykana shalay galab ayaa shir uu ku shir jaraa'id uu qabtay kadib waxaa wasiirka gaashaandhigga maraykanku ku celiyey in maraykanku uu sii wadi doono duqaynta uu isbahaysigiis- isbahaysiga uu hogaamiya uu ku hayo ururka isis ee ku sugan dalka suuriya iyadoo maraykankuna uu ka dhaga adeegayo codsiga ruushka ee odhanaya in dayuuradaha maraykanku ay ka fogaadaan hawada suuriya wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa sheegay in ruushka iyo maraykanku ay sida ugu dhaqsaha badan u kulmi doonaan iyadoo laga yaabo in khamiista maantaaba ay kulmaan si ay iskaga arkaan uganoo hadlaan sidii looga fogaan lahaa iska horimaad toddobaad adhaada labadooda ka- ku dhex mara dalka suuriya dhinaca kalena madaxweynaha falastiin maxamuud cabbaas ayaa arbacadii shalay qaramada midoobey u sheegay in falastiin wixii hadda ka dambeeya ayna u hogaansamaynin heshiiskii oslo oo hadda labaatan sano jirsaday kaas oo dalka israa'iil uu kula jiray qaramada midoobey ayuu ugu yeedhay in dadka reer falastiin ilaalo caalamiya la siiyo master cabbaas ayaa dowladda yuhuudda ku eedeeyey inay sii wado dhismihii guryaha iyadoo weliba maxaabiis badan oo reer falastiina gacanta ku haysa waxa uu digniin waa digniintii ugu adkeyd ee ku saabsan in lasoo afjaray oo wada shaqaynta ay falastiin leedahay israa'iil hase yeeshee waxba master cabaas kama uusan sheegin wada shaqayntii xoogaga amniga ee falastiin iyo ciidamada israa'il ee daanta galbeed kaas oo ay kaga wada hortegi jireen cadowga ay ka midaysan yihiin ee xamaas mahadsanid sandheere kaalimaha sugaanta muusigana waa maqlaysaa waa codka sahre axmed jaamac heestii ayaa baraya
Thank you.
اتفاق لو قلنا وطن الأبار يوبي وقلنا بل هدت خصوبتي سيدا قاب كلا تهي بل هدت خصوبتي سيدا قاب كلا تهي بل هدت بل هدت صومري يا بريا يا بريا يا بريا يا بريا يا بريا عاشق بلدان بلدان عمر يا بريا يا بريا يا بريا يا بريا يا بريا عاشق
heestaasi fanaanada zahre axmed dhegeystayaal waxa u dambeysay barnaamijkayga subaxnimo inta haddii la idhahdo afarta galabta maanta aynu dib u kulmi doonno anigu waa maxamed cabdi falastiin axmed iimaan iyo dhammaan saaxiibada v o idinkaga tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.